kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aannu ku eegayno magacbixinta carruurta soomaalida ah ee waayadan aad uga duwan kuwii waayadii hore ugu yaraan labaatankii sano ee lasoo dhaafay waxaa sii yaraanayay magacyada soomaaliga ah ee carruurta loo bixiyo marka ay dhashaan waxaa horey u jiri jirtay magacyo carbeed oo gabdhaha loo bixin jiray sida caaisha faa'iza iyo faadumo iyo sidoo kale kuwo iyaguna carbeed oo loo bixin jiray wiilasha sida cabdiraxmaan cabdulcasiis iyo cabdulqaadir haddase magacyadii lahaa macnaha soomaaliga ah sida hufan cambaro iyo berey ee dumarka waayadan lama arag sidoo kale waxaana iyaguna soo dhowaan maqalka magacyadii soomaaliga ahaa ee loo bixin jiray wiilasha soomaalida ah sida shirwac jimcaale raage iyo rooble maxaa haddaba ugu wacan in qoysaska soomaalida ah ay ka guuraan magacyadii asalka ahaa ee lahaa macnaha soomaaliga ah xaggayse markii hore magacyada carbeed ka soo galeen soomaalida waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdulqaadir maxamed mursal oo ah weriye rugcadaa ah iyo qoraa waa mahadsantahay caasho horta magaca soomaaliga waa mid ka yimaad markii laga hadlo dhaqan soo jireena kuwaasoo salka ku haya mararka qaarkood xilliyo ka horreeyay diimaha amaba islaamkaba ka horreeyey waa mid horta loo loogu magac daro xaalad markaasi jirta midka colaada midka abaarta mid barwaaqa mid roob haddaan tusaale kusoo qaato ada haddii uu wiil dhasho xilli roobahda waaa rooble haddii gabar dhalat xilli barwaaqaana wa waa barwaaqo waama la dhahaaba haddayba jiraanba magacyo saas oo kale ah soomaalidu haddaba waxay ubadkooda u xuli jireen magacyo aada u qurxoon dhaqankana kule macno aada u fiican haddii ay yihiin rag amaba dumarba oo weli qaarkood ay jiraan inkastoo in badan ashoy ay suuleen oo ay dabooleen magacyo carbeed oo sida badan noogu yimid diinta islaamka maxaa hadda magacyadii soomaalida sii bedelaya waa su-aashaadii taagnayd horta bini aadamka jiil keligii jirayaa horta oo meel fadhiyaayo ma jiro waxaa hubaal ah in jiilba jiil uu bedelayo isaga oo kii ka horreeyana aan laga tashan waxa uu samayn doono marka waxa ka dambeeya ama waxa la qaadan doono haddii ay dhaqan tahay ama haddii ay nolol tahay waxa u taliya marka dadka waktigaasi jooga dhaqankoodii iyo nolosha ay markaasi la kulmaan dadka waxaa lasoo darsaya marka isbedelo badan oo waktigu keeno waxaa soconaya xiriiro ganacsi ama aada u socday waxbarasho siyaasad oo dhammaan ay la socdaan isbedeladooda oo aan la joojin karin dadkeenu markii uu kasoo guuray miyiga ee bilaabay inuu nolosha magaalada waxa uu bilaabay inuu kaga daydo waxa uu markaas u arkayay ilbaxnimada sida labiska socodka cuntada iyo wixii lamidka ah waxaad arki kartaa markii waddankeena talyaaniga ama ingiriisku soo galay sida la isu bedelay dadku waxay raadinayeen in ay isu ekeysiyaan qaabka ninkaas cad uu leeyahay sida uu labisto surwaal gaaban oo cad kaba cadcad sigsaan dhaadheer oo cadcad koofiyad cuntadana badanaa sidaas si lamid ah waxaad moodaysa marka in ay saruurayeen nolosha tay ayagu haystaan iyo qaablabiskooda markaasay ku qasbanaatay in ay raadiyaan wax ay ku kabaan noloshooda oo u badan dhinacyada ay dadkaasi kaga dayanayeen magacyadii xilligaa lala baxayay maxaa haddaba ka mid ahaa waxaa ka mid ah barliin roma england ama england qaahira suways iyo waxyaala lamida taasi waxay kaga dayanayeen adduunka markii la sheegay wadamadaas ama goboladaas ama caasimadahaas inay yihiin kuwa hormarsan marka waa ku qasbanaadeen amaba way jeclaysteen maadaama ay waagii hore carruurtooda u bixin jireen magacyada ugu fiican haddana waxay isidhaheen kuwaas ayaaba ugu fiican oo dunida ilbaxda ah ee ha ka harina wiilasha ayaa sidaas lamid ahaa sida naasir iyo jamaal iyo saadaad iyo faysal iyo fahad iyo anwar waa xilliyadii badanaa waxaan dhihi karnaa dhexe oo aan kuwa hadda aanan ahayn ayaa magacyadaasi lala baxay kuwa maanta haddaba maxaa dhinacyada ay u bateen ee carbeed ay qoysasku ku doorbideen laba qeyb aan u kala qaadno magacyada haatan lala baxo qeybaha carabta nooga yimid ama carbeed sida abu jacfar abu cumayma abu khaalid bintu shucayb sundus istakbrak bahja samira samka thuraya ibtisaam ilhaan nihaam hadda magacyadaas markaa maqashid amaba qof loogu yeerayo ma gabar loogu yeerayo marka hore dhibtaada waxaa kusoo dhacayso ma gabar carbeed ba ma gabar kale oon ajnabi ah waxaa kusoo dhacaya magacyadaha markaad ku maqashid gabadhii in ayan soomalinimadii meesha ka maqnaanayso waxa weeye aqoonsigii waxaa markasta maananaa astaanta qofka waa luqada iyo magaca marka magacyadaas markaa maqashid magacyadaas waxaad waxaad is leedahay war dadkii soomaalida ahaa xaggee ka baxeen intaas waa gabdhaha ayaan tilmaamay maadaama gabdhuhu ay yihiin badanaa magacyada markii la bixinayo casho magacyada ugu fariidsan ama ugu quruxsan islaanta waxay leedahay ama hooyada gabadhaada magaca ugu bixi ugu fiican adigoo kale oo caasho ahayd caasho luul baa lagu leeyahay caasho luuley luul baa lagu sii qabaya marka waxaa lagu qolaya xaawo kiinay xaawo xaaway ahayd kiin baa la raaciyey xaawa maxaa maryama ruuney ruun baa lasii raaciyey maryama iyo ruun aa lasii raaciyay yani waad arkaysaa waa labalaba magac oo laisku qabay oo loo muujinayo quruxda iyo weyninka gabadha lagu sii weynaysinayo lagu sii saro lagu sii qaadayo marka magacyadan dambe ee waxaan aan aan isleeyahay magacyada dambe ee carabiga badanaa loo qaatay oo ah abu cumayma bintu maryam bintu shucayb iyo waxay nabata noqoto laftigooda waxay kamid yihiin magacyada carabiga ah islaamiga ah oona soo galay oo dadkan hadda berihan dambe markii wax la bartay oo qur-aankii iyo diintii aada loo sii bartay waxay sii raadinayaan inay sii barakaystaan oo ay barako ka raadinayaan oo in magacaas dii loo gabadha lagu magacaabo dabcan muuqaal fiican waa lahaanaysaa laakiin waxaa meesha ka baxaya i d gii baa ka baxaya waxa weye aqoonsigii soomaaliga ayaa ka baxaya oo waxay noqonaysaa in laisweydiiyo waxaase jira magacyo soomaaliyeed oo loo ekeysiiyey ayagana kuwa galbeedka john baa la isxijinayaa iyo michael ma garatay markaasaa magacii intii lasoo gaagaabiyo ayaa waxaa leeyahay moxamed meesha ahayd mo ala leeyahay mo marka moxamed cusmaan ninkii la dhahaya wuxuu la baxayaa mos ama mosman ayuu la baxayaa marwada m o d moxamed baa laga soo gaabiyey osmantan waa lasoo gaabiye osman alaska dhahay markaasaa mosman aba soo baxayso qaar ka mid ah saaxiibada facebook ayaan si talantaale ah fariimo ugu diray boggooda facebook oo aan ku weydiiyey inay iga jawaabaan su-aalo kooban oo ku saabsan caruurtooda iyo magacyada ay leeyihiin kuwii iga ogolaadayna waxaa ugu horreeyey maxamuud maxamed ibraahim oo magaca gabadhiisa iigu sheegay warde maxamuud maxamed kolley uun carabi maxaa yeelay magacyada aan la bixi jirna ma aha waa magacyo nagu cusub marka carabi muxuu ku noqonayaa wardo af carabiga wuxuu ku noqonayaa ubax waa marka afka soomaaliga loo micneeyo marka waa uun gabadhi ubaxa aheyd may noqonaysaa marka ubax way ka dhigan tahay wardo ha markaad gabadhaada magaca wardo aad u bixinaysay in macnihiisa uu yahay ubax ma u taqaanay si fiican maxaa markaa ubax inaad u bixiso aad uga leexatay kama aanan leexana hooyadeeda la jeclaatay warda marka ana waan usii daayay in warda loogu waco waa axmed maxamed xeef waxaad ii sheegtaa axmed horta carruur ma dhashay anigu waxaa uga dhalay ha gabadh magaceeda maxaa la yidhahdaa gabadha waxaa la dhahaa hiba hibo magacaas intaan aqan magaca soomaaliya magaca soomaaliya u taqaanaa ha marka inuu soomaali yahay oo ogaan aad og tahay miyaad gabadhaad ugu bixisay ha wax kale ma jiro intaan mise mise qof yani hibo hibo hibo markaan fis- aan si kale u dhigo hibo waana waa wax ilaah kugu hibaystay kusiiyo anaa jeclaaday in maadaama ilah maadaama ilaah ii hibeeyey firdowsi sheekh xasan sukuriya firdowso carruur waad dhashay haa walaal waan dhalay Fay- waxaan haystaa afar caruur ilaahay ilaahay u joogaan maasha allah marka laba ka mid a magacyadooda haddaad ii sheegtid
waxaa weeye saadaq iyo sumaya hay saadaq iyo sumaya labadaasi magac saadaq iyo sumaya ma magacyo carbeed ba mise waa magacyo soomaaliya adii ogaantaa ogaantii horta magaca wiilka saadaq waxaan u malaynayaa horta aqoon buuxda uma wada lihi laakiin waxaan u malaynayaa inuu yahay magac soomaali sababta oo waa magac hore familkeenana aada ula baxaan oo abtigiis ayaa lagu sameeyey abtina abtigiis abtigiis kalaa lagu sii sameeyey walaalahay oo ilmaadeeradahay waa la wada yidhaahdaa yani magacaas saadaq waxa waaye magac soomaali sida ahaan aniga igla tahay balse magac arbeena wuu noqon karaayo aqoon buuxa si fiican uguma lihi laakiin magaca sumaya waxaan u malaynayaa inuu yahay magac arbeed macno ahaan waxa ay soomaaliga ku noqonayaan innaba amaad ka warhaysaa runtii horta xag diiniyan saadaq waa sadiiq oo oo oo maaragtay waa run sheeg haye ayaa laga soo gaabiyey diiniyan waaye magacyadaas sumayana waa gabadhii ugu horreysay oo u dhimatay iyadoo difaaceysa diinta islaamka u shahiiday ayaa sumaya la dhihi jiray sidaas ayaa maaragtay ay badanaa soomaalida ula baxaan waayihii dambena ula baxaayeen oo waqtiyadii dambe magacyadaa soo gaareen soomaaliya gabadheeda khaasatan xilliga dhalatay wixii labada kun ka dambeeyey sidaas ayaa marka ugu bixiya baay marka magacyadii markaas xaamiga ahaa u ahaa magacyadii hore oo soomaalida la bixi jirtay sidaa ognahay oo xilliga ama wa-yiga soomaaliya ka jira iyo waxyaabahaas loo bixin jiray ma aha haddii ay haddaba sii socdaan in magacyada loo bixinayo carruurta soomaalida ah oo ay u bataan kuwa carbeed ee ay dabarna go-aan magacyada leh macnaha soomaaliga ah ma lumin karaan aqoonsiga qofka soomaaliga ah waa kan mar kale cabdulqaadir maxamed mursal magacada loo baxaayo wa- wa- waxay lumin karaan xoogaa u jahaawarar ku ridi karaan Eh, qofka ajnabiga ah ee badanaa u yaqiina soomaali markuu maqlo magac soomaali uu maqlo uu ge- geedi iyo guuleed iyo iyo maaragtay eh, en, eh, magacyada saas oo kale ah oo lagu yaqaan soomaaliga Eh, i- inuu maaragtay en, markiiba soo qaban karo Eh, xataa ha dhex galo en, axmed iyo maxamed iyo cusmaan ha dhex galay oo guuleed maxamed axmed ama guuleed axmed geedi oo kale waa la garan ninka soomaaliga magacadiisa sida uu u- u isticmaalo waa la garan haddaad magaca soomaaliga la baxayd ma aha inuu maaragtay ana diinti ka baxday ma aha inaad maaragtay ana wax kale la timid macnuu ku leeyahay macno soomaali ayuu leeyahay macno fiican ayuu leeyahay intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegaynay magac bixinta carruurta soomaalida ah ee waayadan oo aad uga duwan kuwii waayadii hore intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo